إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidii walaalkeen inoo cilaamiyey waxaynu insha allahu qaadan doonaa waxoogaa wacdiya oo ku saabsan asmaada ilaahay subxaana wa tacaala iyo sifaadkiisa iyo ahlu sunnuhu waddaday u maraan iyo qaabkay u adeegsadaan iyo siday u sugayaan ayaynu insha allahu isxasuusin doonaa runtii waxaynu ognahay towxiidku halka uu kaga jiro iyo mansilada uu ka taagayay diinta in ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay mid ay ka siman yihiin dhammaan ambiyado dhami ambiyada ilaahay uu soo diray qodobka ay wadaagayeen wuxuu ahaa an icbud اllaha wاjtanibu daaquut markaa towxiidku waa wuxuu ilaahay subxana wa tacaala cerya dhulu abuuray adduunyadan u taagay adduunyadan dhammaanteedna waxay ka tarjumaysaa towxiid ullaahi subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay mahadiya oo inagu si gaaro ilahay ugu sii mahadnaqaynaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo afdalu khalqi illaahi ah khalqiga ilaahay doorta kii u fadliga badnaa amba u sarreeyey ee u wanaagsan xagga khayriyada ilaahay waxaa kaloo inaga dhigay ummaddii u fadliga badnayd ummadaha isla markaana u dambeysay oo rasuulku wuxu uhi antum tuufuuna sabciina umma antum khayruha wa aakhiruha toddobaatan ummadood baad damaystiraysaa buu nebigu uhi alayhi isalaatu wasalaam oo idinku tii u dambeysay u khayrka badnayd aad tihiin waxyaalo badan baa markaa iskugu keen biirbiiray haddana markaa ilahay wuxuu ka dhigay nebi maxamed khaatab alambiya ambiyada kii lagu soo gebagabeeyey oo isagu markaa nebi ka dambeeya ma jiro taa macnaheedu waxa weeyaan adduunyadu intay sii jirayso maadaama nebi maxamed uu geeriyooday oo ilaahayna yidhi innaka meyitun wa innahu meyituun waxay ka dhigan tahay diintii way sii jiraysaa oo ilaahay maadaama nebi dambe aanu soo diraynin diintii way sii jiraysaa iyagaana ummaddu isgaadhsiinaya iyagaa sii kala baranaya iyagaana sii gudbinaya amarkaasina waa mid xagga ilaahayna ka yimid xagga rasuulkana ka yimid calayhi salaatu wasalaam in diinta la isgaadhsiiyo waxyaalaha u muhiimsan ee ay tahay in la ilaaliyo markaa waxaa ka mid ah qofku ilaahay siduu ugu xidhnaan lahaa isagoon cidnaba ilaahay la wadaajin ee ilaahay subxana wa tacala keliyenaya oo laabudda an yakuuna muwaxidan waxaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay ummaddiisa waxyaalaha aakhirka ku iman doona iyo inay isbedel uu iman doono aanay weligood saasun ahaan doonin mitla waa ka nebigu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toddobaatanka ummaddu ay u qaybsami doonto nebigu alayh slat slam mitla inooga warramay dhowr iyo toddobaatanka ummadood ee ummaddu ay u qaybsami doonto dhowr iyo toddobaatanka qaybood baan ujeedaa amba firqo haddana rasuulku wuxuu ka warramay koox xun baa badbaadaysa bimacnaa koox baa boqol kiiba boqol haysato dariiqadii saxda ahayd taasi waxay kutusaysaa inay tiro badan yihiin dadka waddadii saxda ahayd ka leexanaya laakiin haddana magaca muslimiin sito oo aan gaalo ahayn waa muslimiin waa min ahli lqibla waa dadka muslimiinta ka mid yihiin laakiin haddana dariiqadii saxda ahayd way ka leexanayaan iyaga laftigooda inxiraafkooda uu sii kala duduwan yahay inta badanna inxiraafkoodaasi waxa uu gelayaa xagga caqiidada iyo towxiidka ayuu in badan ka gelaya qaarba meel ha u taagnaadee waxaa jirta markaa markii hore ummadda horaanteedii laysma weydiin jirin muslim wax dheeraad qofka ka ah qofku waa muslim iyo waa gaal amba waa munaafiq intaasaa jirtay laakiin rasuulku maadaama uu ka warramay bidac inay iman doonaan waman yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiiran oo la heli doono dad dariiqadii saxda ahayd ka leexanaya waxaa loo baahday in kooxdii ahlulxaqa ahayd ee iyagu badbaadayay ay yeeshaan alqaab iyo naanayso ay kaga soocan yihiin qolooyinka kale si loo ogaado xaqii oo diintiina ay sideedu jirto saa ogeed magacyada inta badan aynu dhegaheennu maqlaan waxaa ka mid ah ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunnati waljamaaca magacaasi culimmadu goortay adeegsadeen waxa weeyaan markii bidcadu ay tiro badatay ee dadkiioo muslimiinoo qibladii u wada jeedo oo masaajidkii wada gelaya haddana qaarkood in badanoo ka midi dariiqadii nebiga ay ka baydheen xagga caqiidada hadday noqoto waxyaalo badanoo kale hadday noqoto taana dee qofku markhaatiba uma baahnee waynu arkaynaa dad muslimiinta ka mid oo qubuurihii dhisaya isagoo nebigu diiday qaar dad dhintay wax weydiisanaya qaar dawaafaya waxaa kaloo soo baxay dad ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo magacyadiisa ku murmaaya oo muran gelinaya sheeke aan wakhtigaa jirin wakhtigii hore ayay muran bay geliyeen iyaga laftigoodu markaa firqooyin iyo qayba ayay sii yeesheen sii kala duduwan taasina waxay keensatay culimmadu maadaama baadilku uu mar kasta yahay mid imanaya ilaahay waxa uu ku sallidaya xaqani maadaama uu sii joogayo cid ka hor tagta baadilka isaga ah ayuu ilaahay subxana wa tacaala ka horgeynaya sidaasaana jiraysa xaqiqan markaa markay soo baxeen qolooyinkaas saas kalaa sifaadkaa diidan amba asmaada ilaahay diidan amba ku murmaya amba waxyaala qaarkood ka sheegaya culimmaduna xafidahum ullah waraximahum ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku ilaaliyey diinta dabeetna caqiidadii saxda ahayd ayay dadka u iftiimiyeen oo ay u bildaamiyeen ninkii ka leexanaya isagay jirtaa caqiidada saxdaa markaa laakiin iyagu wa kaa dariiqadii saxda ahay bay idhahdeen taasina waa rasuulka alayh salaatu wasalaam warkii uu kasii warramay oo kooxii la heli doono weligoodba xaqa un haysta si kastoo ummaddu u leexato maadaama ilaahay nebi dambe aanu soo dirayna xaqiina loo baahanya inuu jiro la waayi maayo koox ehlulxaqa haba tira yaraadaani ilaa inta qiyaamuhu ka dhacayo ahlu sunna waljamaaca intaynaan markaa mawduuca hoosii gelin waxaynu sii xasuusinaynaa un lafdigan maxaa keenay horta asunna waxaynu ognahay macnayaal dhowra bay culimadu u adeegsadaanoo asunna mar waxaa looga jeedaa wixii aan qur'aanka ahayne nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waata kitaabkii sunnada la idhahdo sunnada mar waxaa looga jeedaa muqaabilulwaajib oo wixii aan waajib ahayn baa sunno la idhahda taana waynu garanayna sunnadan marna waxaa looga jeedaa xaqa laftigiisaa looga jeeda wixii bidcada ka soo horjeeday ayaa looga jeedaa sidaa awgeed marka bidcadii ay badatee rasuulkuba uu ka warramay inay bidac iman doonaan amba ay tiro badan doonto ayaa ciddii aladiina yatamasakuuna bisunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam sumuu bihada اlism magacaasaa lagu magacaabay oo waxaa la yidhi ahlu sunnati ciddii iyaga ka soo horjeedana ahlu lbidca amba ahlu lfurqa ahlu اlahwaa waxyaalaha magacyada noocaasay qaateen iyagu ahlu sunna waxaa ahlu sunna loogu bixiyey sifadan ay ku sifaysmeen awgeed ee qofku markaa uu aaminay ee laga helay ahlulbidcana waxaa loogu biciyey bidcada uu ku sifaysmay taasi markaa waxay keensatay qof saaxiibulbidca laftigiisu inu yidhahdo aniguba ahlu sunnan ahay laakiin sheegashadaasi waxba tari mayso waxaanay waxba u taraynin qof maanta gaajoonaya hadduu yidhah waan dheregsanay masalan ka soo qaad wuu gaajoonaya oo waa loogiya inu gaajaysan yahay haduu yidhah waan dheregsanahay dee waa run war aan run ahayn weeye marka qof isagiiba bidcadii ku jira ilan sunnadu macnay ka turjumayso waxay ka turjumaysay diintii nebiga alay sla slam ee saafiga ahayd ee waxba lagu darin qofka markaa isagu intuu ka leexday bidca la yimid xagga caqiidadaa amba usuul kala dejistay ee dariiqadaa intuu khilaafay le haddana ahlu sunnaan ahay dee waxaa leeyahay laqabkaa amba sifada aad sidataa mid kugu dhaboobaya maaha ilaa waxbuu ka turjumaya ahlu sunnuhu sidaasoo kale waxay keensatay taasi dadka caqiidada saxda a wadaaga iyagu ee kooban amba wakhti kasta jooga inay noqdaan dad iyagu si gaara iskugu xidhan oo waxa isku keenay uu yahay caqiidada ay ku midoobeen maadaama bidcada ay ka soo baxeen may aasaasin xisbi wax la idhaahdo oo may odhan hebel baa inoo madax amba wax la mid a laakiin waxa isku keenay xaqa ayaa isku keenay dabeetana magacay qaateene labaadna wuxuu noqday waljamaaca waa aladiina ijtamacuu cala alxaq waa kuwii xaqa ku kulmay ahlu sunnati waljamaca horta markaa macnahaasuu ka dhigan yihi hadduu doono qofku markaa hadduu doono ha iska adeegsado isagu isagoon ku sugnayn sifadaa amba aan dariiqadii ahlu sunna haysan markaa farqi baa udhexeeya marka la qofkaasi waa ahlu sunna iyo waa muslim farqi baa udhexeeya isagoo qofkii muslim baa laga yaabaa inuu ahlu sunnanimadii ka baxo maadaama usuul iyo bidco weyn uu la yimid oo dee qofkii ka fogeynaysa laakiin ahlu sunna waljamaca waa dariiqadii saafiga ahayd baa loo jeedaa magacyo kaloo la midabaa markaa jiro muraadif u ah oo aynu maqalnay maalan ahlulxadiid maadaama xadiiskii nebiga ay siisa u qaadanayeen khawaarijtoo kale qur'aanku waa mujmal buu u badan yahay saynu ognahay ijmaalkaa dee ku badan qur'aanka waxaa fasiri jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam khawaarijtu markaa maxay qaateen inta badan qur'aanka si ay madhabkoodan qaldan dadka uga dhaadhiciyaan ayaa aayad qur'aana buu deliishanayaa laakiin aayaddaa sababnasuulkeedii amba xadiiskii nebigu siduu fasiray amba saxaabadu u fasiray ihtimaamkumuu siin jirin waxaanay odhan jireen culimmadu khawaarijtu markay idinkula doodaan qur-aanka xadiiska kula dooda ayay odhan jireen waayo xadiisku wax badan buu iyaga ka qabanaya marka culimmadii maadaama xadiiskii ay ihtimaam badan siinayaan riwaayatan wa diraaya ayaa ahlulxadiis marka qaarkood la ihahda ahlulahar waa raadkii unbay raacayaan iyagu nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiiyo salafkii magacaasi alxamdu lilah ilaahay baynu ku mahadinaynaa inaynu caqiidada maanta ku soo beegannay iyadoo aada uga caan baxday dhulkeennan oo ka jirta haddana maca daalika kolleyba cid ka hor imanaysa iyo cid ku murmaysa iyo cid dadka ka shaki gelinaysaaba way jiraya dad badan baa waswaas ka gelinaya xataa caqiidada saxda ah ee saafigaa dadka haddaba ilaahay subxana wa tacala waxaynu ognahay magacyo uu leeyahay wanaagsan iyo sifooyin sarreeya allah subxaana wa tacaala magacyada badanaynu qur-aanka ku aragnay ee aadka u tirada badan allah alraxmaan alraxiim alwaaxid alaxad halkee towxiid xataa laga keenay waaxid iyo axad baa laga keenay maadaama ilahay keli yahay towxiid waa ilaahay xaqiisoo la keleeyey oon isku wadageeyo towxiidka waxaa ka mida qayb ka warramaysa ilaahay cibaadadiisa in cibaadada salaadan aynu tukanno iyo soomkan iyo ducadan iyo waxyaalahan kale ilaahay loo gaar yeelo oo aan cid kale lagu larin waxaa ka mida qaybka towxiidka oo ka warramaysa ilaahay ficiladiisa u gaarka cid kale aanay samayn karin isagaa wax abuura isagaa wax risaaqa isagaa wax dila wax nooleeya in isaga loo gaar yeelo waxaa jirta qayb towxiidka ka mid oo ka warramaysa ilaahay subxana watacaala magacyadiisa iyo sifaadkoodisa sifaadkiisa sidooda in loo daayo oo aan la leexin dhammaan marka laysku wada geeyana waa towxiidun waxaana uu noqonayaa un ifraadullaahi bimaa yakhtasu bihi in ilaahay xaqiisa loo gaar yeelo wixii uu ilahay la gaariyey mowduuceena markaa maanta ee ku saabsan alasmaa wasifaat magacyada iyo sifaadka alleh waxaa qaacida ah marka koowaad inay yihiin tawqiifiya tawqiifiya maxaa looga jeedaa waxaa laga qaadanaya kitaabka iyo sunnada un laa majaala lilcaqli fiiha say culimmadu aynu ku aragnay in badan kutubta ay ku sheegeen asmaada iyo sifaadku waxa weeyaan wuxuu qofku caqligiisa ku keeni karo amba lagu ijtihaadi karo amba qof iska diidi karo amba iska sugi karo ma aha laakiin waa inuu ku saleeyo aayad qur'aana iyo xadiis nebi oo saxiixo sugan marka asmaada iyo sifaadku horta waa tawqiif wixii ilaahay uu isku magacaabay amba rasuulkiisa ku magacaabay amba ilahay isku sifeeyey amba rasuulkiisa ku sifeeyey unbaa lagu sifeynaya ee waxa kaleo dhan waa laga ilaalinaya qof kasta oo markaa isagu qaacidada ka baydha oo caqligiisa magac ilaahay uga bixiya amba magac ilaahay caqligiisa ku diida amba sife ilaahay iska diida amba sife aanu ilaahay ku sifaysanan isagu sheega qofkaasi inuu saaxiibulbaadil yahay marka hore waxay noo caddaynaya maadaama qur-aankii iyo sunnadii aanu masterkii uu ka qaadanaya aanu ka dhiganin isagu saasoo awgeed markaa culimadu markay tawxiid asma sifaat tacriifinayaan maxay dhahdaan ihbaatu maa asbatahu اllahu linafsihi fii kitaabihi aw calى lisaani rasuulihi salى اllahu alayh wasalam min alasmaa'i wasifaat waa in ilaahay wuxuu naftiisa u sugay amba rasuulkiisu u sugay ee asmaa iyo sifaadah sidooda loo daayo min kayri taxriifin walaa tacdiilin walaa takyiifin walaa tamsiil iyadoo laga ilaalinayo waxyaalaha qaarkood oo ay ka mid yihiin in sifaada la diido amba in makhluuqa loo ekeysiiyo amba in qaab gaara loo sheego iyo wixii la mid ah marka halkaa waxay noga soo baxday ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu isku magacaabo uhi magacaasaan leey amba sifadaasaan leey amba rasuulkiisu yihi isagaa ilaahay subxana wa tacaala rasuulka soo diray oo yidhi adeece waa saasaa loo qaadanaya waayahay marka la eego dadka muslimiinta haddaba dariiqooyinkay ugu qaybsameen saddex arrimo saddex qoluunba u waaweyn asmaada iyo sifaadkaas waxaa qaarkood ay yidhaahdeen markii caqligoodii ay dib u eegeen iyagu aayaadkii iyo nusuustiina ay eegeen allah subxaana wa tacaala sifooyinkiisan aanu u sugayno ee aanu fahamnay na lagula hadlay waxa ay la mid yihiin sifaadka makhluuqa sifaadka makhluuqay la mid yihiin bay yidhahen kuwaasi mumasilaa la ydhaha kuwa ama mushabiha kufri cadna way ku dhaceenoo allihii khaaliqa ahaabay sifaadkiisii ku shabaheen sifaadka makhluuqa qolooyinka ka soo hor jeeda kuwaasa qaar ka soo hor jeedaa baa jira laakiin haddana iyagoo ka soo hor jeeda dariiq kale oo qaldan iyaguna maray waa nimanka loo yaqaano almucadila waxay yidhahdeen ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisa kuma shabaha makhluuqa umana eka ilaahay makhluuqa waa qodobay ku saxsan yihiin laakiin mushkilad kalea ku dhacdayoo taasi waxay keensatay waxay aamineen anba caqiidaysteen sifaadkan ilaahay isku magacaabay iyo asmaadan uu isku sheegay ee kitaabka iyo sunnada ku jira in sidaa haddii sidaa lagu daayo oo aan macno kale lala doonan inay la mid noqonayaanuun kuwii makhluuqa markaa tashbiihii baan ku dhacaynaba anaguna yidhahdeen sidaanu taa uga cararna bay yidhahdeen waa inaanu markaa samayno macnayaal kale aanu la doonano oo ku habboon iyagu say yidhaahdeen macnahaasi runtii waa taxriif lakiin iyagu ta'wiil bay yidhahdeen waanu fasiraynaa markaa yad bay ku odhanayaan qudraa looga jeedaa weji bay ku odhanayaan daataa looga jeedaa kanaa kan looga jeedaa wajaa rabbuka wajaa amru rabbika erayo saasoo kale ah kuwaasina waxay ku mashquuleen inay xaggaa kale u leexdaan laba darafoo iska soo hor jeeday markaa weeye qolo sifaadkii diiday iyo qolo sifaadkii ilaahay ku shabahday makhluuqa labada qoloba markaad eegto xaq iyo baatil bay wataan qolada ilaahay sifaatka u sugtay inay ilaahay sifaat u sugaan way ku saxsan yihin lakin waxay ku qaldameen arrinka qaladka ku dhaceene aadka weyn waxaa weeye inay yidhahdeen makhluuq u eegi qoladana ay yidhaahdeen makhluuqa uma eka ee haddana ay sifaatkii diideen xaquna labadaas u dhexeeya waana dariiqadii saxda ahayd ee wasadka ahayd oo waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa loo sugo laga ilaaliyana tacdiil iyo taxriif iyo takiifiyo ilaahay sifaat baynu sugaynaa aan kuwa makhluuqa la mid ahayn aayadda qur-aankaabay markaa ka duuleen culimadaasi amba ahlu sunnuhu waddadaa ay u mareen asmaadiya sifaatka ee ah laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir iyo aayaad kale la midka aayaddaasi labadii qole aynu soo hadal qaadneen labadaba daaqadii ka saartay qoladii yidhi sifaatka ilaahay kuwa makhluuqay la mid yihiin ilahay wuxu uhi laysa ka milihi shay alla wax la mid yihi ma jiro waa nakiratan fii siyaaq nafyi tufiid alcumuum cid ilaahay la mid a oo shabahda oo u dhiganta maba jirto walam yakun lahu kufuun axad sidaasoo kale haddana ilaahay subxana wa tacala isagoo diiday inaanu makhluuqiisa la mid ahayn wuxuu sheegay inuu sifaad leeyahay oo magacyo u leeyahay wa huwa samiicu lbasiir isla aayadda makhluuquba waa samiic waana basiir laakiin haddana maxay nooga soo baxday markaa meesha allah waa asamiic albasiir aan la mid ahayn samcigiisa iyo basarkiisu aanay la mid ahayn ta makhluuqa ha hiya ariiqatu ahli sunati waljamaca wa hiya ariiqat lwasl wa hiya alxaq aladi dacat ilayhi rusul waa ariiqii saxda ahaa iyo wadadii ay rusushu dadka ugu baaqday qofka wadadaa saxda a mara ee caqiidada asmaad iyo sifaatka wadada u mara fa huwa min ahli sunati waljamaaca qofkaasaa min ahli sunati waljamaca qofkaasaana wadadii saxda ahayd haya isagu oo ku dhegan dadka noocaasihi ee sifada dariiqada maray waa dadka aan tanaaqudin aan iska hor imanan isburin dadkaa bidcada la yimie leexday oo dhammi iyaga laftoodu qaybay sii leeyihiin aynaan dee tafsiilkooda iminka sii gelaynin oo qaarba ay meel istaageen waxaana ugu wacan qofku markuu xaqa ka leexdo laabudda an yatanaaqad waa ku culimadu ihahdo qofku kolley wuu isburinaya hadduu xaqa ka leexdo laakiin qofka ahlu sunnaha marka horeba wadadii saxda ahayd buu dee ku dhegey sunnadii iyo jamaacadii buu ku dhegey magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa haddaba in dariiqadaa saxda ah loo maraa horta si guud waa sida ilaahay subxaana wa tacaala ina amray rasuulkiisuna ina amray oo ilaahay muxuu uhi wa atiicu llaha wa atiicu rasuul ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca ilaahay waxaynu ku adeecaynaynaa qur'aanka wuxuu inoogu sheegay ee axkaam awaamir iyo nawaahiya xalaal iyo xaraam waxaa ka mid a caqaa'idda wuxuu ilaahay inoo sheegay waxaa ka mid a sifooyinkiisa iyo asmaadiisa uu inoo sheegay baynu sideeda u raacayna oo aynu ku adeecaynaa wa adiicu rasuulna waa kula mid rasuulku wuxuu idinla yimaadana qaata oo adeeca isagana ku raaca rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxana wa tacaala sifooyinka isagaa u sugay marka laga yimaado qur'aanka dhaartiisa u badani maxay ahayd waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay ilaaha nafteydu ay gacantiisa ku jirte hal yowm rasuulku muu odhanin yad loogama jeedo yadda xaqiiqiga ah ee qudraa looga jeedaa amba waxaan kalaa looga jeeda amba sifadaa ta'wiiliyo macnaha kala saara mu odhan saxaabaduna may odhan caynkaas bale xaqii saxda ahaabay ku sugnaayeenoo murankuba uu ka dambeeyey waqti dambu mahad sheekadaas hadduu qofku markaa dariiqadaa saxdaasa u qabsado oo kitaabka iyo sunnada uu ku dhego isagoon caqligiisa adeegsan ee isweydiinaya maxay ku fasireen saxaabadii rasuulku ridwaanullaahi calayhim maxay ku fasireen atbaacdii saxaabadu ee taabiciintaha maxay kusii fasireen taabici taabiciintiio iyagu kasii dambeeyey oo maxaanku idhahdaa iyaguna xaqii kala kulmay guud ahaanna maxay ku fasireen alquruun mufadala quruuntii fadliga badnayd ee rasuulku calayhi salatu salaam si gaara dee u ammaanay waana halka ay dadku ku kala halka ay ku kala duwan yihiin dadka caqiidada qaldan leexday qaatay caqiidada qaldan iyo ahlu sunnuhu markaad caqiidadooda imika u fiirsatay ahlu sunna waljamaaca waa nebi maxamed calayh salatu salaam iyo saxaabadii iyo ciddii ka sugna wixii ka sugnaaday ma odhanayaan cumar oo keliya wixii una yidhahdaanu qaadanaynaa amba shaafici oo keliyaanu qaadanaynaa amba hebel oo keliyaanu qaadanayna halkaad kuwa kale ka maqlayso jahmiya lagu odhanayo qof gaara oo basharo yukhdi wa yusiib ayay gebigoodiba xaqii kusoo ururiyeen alashcariya baa lagunay qof gaara u nisbe sheeganayaan maaturiidiya qof gaara u nisbe sheeganayaan cid gaara oo isagu hadduu doono markaa qaladaadbaha ka dhaco sheekh ijtihaadayba ha ahaado kiibay wixii ku xasriyeen weliba mushkiladdu waxay ka taagan tahay markay yidhaahdeen xaqaa hebel hayo oo keliya ayaa dariiqadii saxda ahayd waa sababta ay markaa keeneen keentay amba ku keentay culimmada inay difaac ka galaan asmaadan ilaah iyo sifaatkiisa oo ay ka dhahaan taa ka daaya taa kale ka daaya maxaa haddaba keenay shakigan iyo waswaaskaasi dad badan inuu ku dhasho waxa keenay mar kasta oo horta nebiga wakhtigiisii laga soo durko dee jahliguna wuu sii badanayaa da ummaddiina way sii badanaysaa xataa dadaan carab ahayn baa soo kordhay oo asbaabta bidcada waa kuwa culimada idhahdaan aljahlu can asaaliib luqa asaaliibta luqada qofku jaahilka yahy baa ka mida bidcada aasaasideeda ninkii la odhan jiray ma'muun alcabaasi dowladdii cabaasiyiinta raggii u waaweynaa soo maray waxaa ka mida ma'muun ma'muun alcabaasi baqdaad wakhtigiisii waxay noqotay magaalada adduunyada u weyn ee u cajiibsan dabeetna wuxu uhi cilmiga ayaa meel la idhahdo daarulxikma buu ka aasaasay oo kutubtii oo dhan uu keenay kuwii shareecada iyo kuwii maadiga iyo kuwii culumta kale iyo wixii o dhan ba markaa niman baa jira dhaha yuunaan amba griiga la odhan jiray oo iyagu dowlad aada u xoog badneed wakhtiyadii hore xagga aqoonta nebi maxamedba ka hor iyo xataa nebi ciise ka horba oo nimin badan maqleen rag badan oo ka caan baxay rosto iyo aflaton iyo kuwa marka culimadu sheegayaan waa griiga hore nimankaasi falsafadu waxay dha bay aaminsanaayeen ereygaa falsafana waa erey xaggooda ka yimid oo culimadu idhahdaan fal iyo safa bay ka koobanta waa xubbulxikma iyo markaa nimankaasi falsafadaa ay aaminsan yihin falsafadu waxay ku salaysantah caqliga oo la ictimaado waxaanan ognay waxaynu hi kitaabka iyo sunnaduun baa laga qaadanaya asmaada iyo sifaatka falsafaduna waxay ku salaysan tahay qofku inuu caqligiisa adeegsanayo caqligii dabeetna waxyaalo qaybiyaadoo maqan xataa caqliga uu adeegsaday caqliga bani aadamkuna wuu xadidan yahay waa inuu sharcigana daba socdo marka kutubtii ay nimankaasi qoreen yuunaanku ay qoreen ayaa wakhtigaa ninkaa maamuun alcabaasi horta lasoo tarjumay markaasaa af carabi loo tarjumay markii la tarjumay markaasaa ilaahay sifaadkiisa lagu murmay arki maysid saxaabadii rasuulka oo lagu leeyahay sifadaasay ku murmeen ma arkaysid waayo arrin xaqoo iska waadixba ahayd qalbigooduna saafi bu aha laakiin ciddan ka dambaysay waxaa keenay inay ku murmaan markii dad ahlulbaadili wixii ay qoreen carabi laga dhigay ee weliba xaqii loo egeysayey ee ilaahay subxana wa tacala la isweydiiyey ayay keensatay markaasi qaarba dhinacuu bariiqdeen halkaana ilahay wuxuu ka soo dhex saaray markaa culimmadii saxda ahayd ee saafiga ahayd oo iyagu ku dadaalay inay markaa u qoraan dadka caqiidada saxda ahayd ciddii ka soo horjeeda ay radiyaan mararka qaarkood way iska dhacdaa saynu ognahay inay hadday doonaan tiro yaraadaan amba ay daciifaan taasi way dhacdaa wax weyn maaha oo ay mararka qaarkood baadilku xoog bato mar baa laga yaabaa dadka taariku salaadka ay tiro bataan waxa laga yaba dadka fusaaqdi mararka qaarkood inay tiro bataan mar baa laga yaabaa bidcada iyo dadka ahlubidcu inay tiro bataan oo dadku bidcadaasuna xaqiiba moodaan waana dhacday waqtiyada qaarkood sida waqtigii ninkii la odhan jiray boqorkii la odhan jiray salaaxudiin alayubi waqtigiisii oo kale caqiidatlashaacira baa aad u xoog baratay waayo dadkii khudbadaha akhriyi jiray waxa lagu laazimiyey inay ka sheegaan halka oo dadkiina waxa loga dhigay tii saxdayd ee saafigeed keligeed inay tahy markaasa waxyaala badan kolba intishaaraa laakiin xaqu haddana wuu jiraya sidiisu buu jiraya markaa dariiqada ahlu sunna waljamaca waxa weeyaan khulaasadeedu xaggaa marka laga soo eego bilowga waa isbaatun bilaa tamhiilin wa tanziihun bilaa tacdiil ahlu sunna waxa weeyaan inay ilaahay u sugaan sifaadka asmaada iyo sifaatka laakiin biduuni tamhiil walaa tashbiih aanay ka dhigin kuwa makhluuq oo kale sidaasoo kale sifaadka ilaahay ma cadilayaanoo ilaahay iyagoole waanu nasahaynaa oo makhluuqba u ekeysiin mayno keensan maysa inay sifadaba diidaan laakiin waa isbaat biduuni tamhiilin wa tanziihun bilaa tacdiil waa tanziihan tacdiilna wadan xaqaasay markaa ku socdaan aayaadkay ka duulaya waynu aragnayna laysa ka milihi shay waa raddun cala almumaila wa huwa samiicu lbasiir raddun cala almucadila bishata anwaacihim wa firaqihim waxaa kaloo ilahay hi walilaahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay ku barya alle subxaana wa tacaala oo baryadii ahayd ducaau cibaada oo ilaahay ku caabuda ah iyo ilaahay ku baryo markaad ilahay wax weydiisanaysaan idinkoo ilaahay wax ka doonaya magacyadiisa isticmaala markaa taasi waxay keensanaysaa ilaahay inaad weyneynayso oo ilaahay aad ku barayso magaca ku haboon walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha alla markuu yidhi ku barya magacyadaas wuxuu inoo sheegay inay jiraan dad leexinaya asmaadiisaas oo dhinac kaloo leexinaya wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi sayujzawna maa kaanuu yacmaluun maa kaanuu yagsibuun waxaa lagu abaal doonada wixii ay sameeyeen ay kasbadeen ka taga haddaba kuwa ilxaadiye buhi ilaahay magacyadiisa iska ilaaliya halkaa waxaynu ka garanay inay jiraan dad magacyadaa saxda a leexinayayo ilxaadka asalkiisa waxa la dhaha marka shayga la leexiyo laxdiga waxaa laxdi loogu magacaabay ayilka wuu qalloocaa marka waa qof xaqii leexinaya oo meel kale u duwaya asmaada ilaahay subxana wa tacaala ay leexiyeen qaarkood asmaadaba way diidan oo ma jirta bay dhahdeen sida nimanka loo yaqaano aljahmiya oo kale jahm ibnu sufyaan loo nisbeeyey qaarkoodna asmaadii haba sugaane sifadii bay diideen amba magacii waxay ka dhigeenba qaar kuwa makhluuq oo kale la mid ah falaasifadu iyagu magacyo kalaa bay iska samaysteen oo ilaahay subxana wa tacala ay u bixiyeen haddaba magacyada ilaahay subxana wa tacaala wakaa ilahay uhi walilaahi alasmaau alxusna culimmadu waxay idhahdeen asalku muxuu ahaa alasmaau alxusna lilaahi soo maha oo jaar iyo majruurkaasi wuu dembeeyey xagga luqada marka la eego oo asmaa baa mubtadihiya asmaa alxusna lilaahina waa khabarkii iyo wixii ku tacalluqayay haddaba haddii shay xaquhu takhiir lasoo qadimo shay xagga dambe lahaa haddii lasoo qadimo waxyaala u faidaya maxaa ka mid a xasri walilaahi alasmaa alxusna ilaahay unbaa iskale magacyada wanaagsan makhluuqa magacyadoodu ma wanaagsana maalan qofkii haddii xasan loo bixiyo isagoo gaalaba laga xasan loo bixiyo haddii kale marka waxa laga yaba inaan qabiixba u yahay saalix baa laga looga yaba in loo bixiyo isagoo kaafira hadduu daro waayo sifo ma wataan laakiin magacyada ilahay subxana wa tacaala awsaaf bay wataan awsaafta ay wataan baa markaa ka dhigtay alxusna alxusnana waa ficlaa bay ku timid ficlaana waxay tilmaamaysaa tafdiil bay tilmaamaysaa laba shay oo la isbarbar dhigay oo iminka markaan idhahdo kubra haddaan idhaahdo iyo kabiiratun way kala duwanayso ma ogin kubra waxaa jira waa ta u weyn weyn iyo suqra ta u yarya marka leeyahy iminka axsan maxaa ku cagsiya xasan iyo axsan way kala duwan yihin axsan dee waa u wanagsan soo maha waana mudakar markaan doonayo ta u wanaagsan inaado waa xusnaa baan odhanaya magaa magacyada ilaahay waa halka u wanaagsan liannaha mutadaminatun lisifaati kamaalin sifaat dhammaystiran bay koobsatay walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha magacyada ilahay subxana wa tacala markaa waa kuwa kitaabka ku jira iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xasri iyo meel koobanna ma laha oo cadad cayiman ma laha laakiin rasuulku waa kii si gaara u sheegay sagaal iyo sagaashan sagaal iyo sagaashanka ninka xifdiyana rasuulku waa kii jannadu galaa ninka kooba koobitaankii culimadu waxay dhahdeen waa in ixsaauhaa lafdan wa fahmuhaa macnan waalcamalu bimuqtaaha in la fahmo in manaa tir ahaan la qaybo magacyada isla markaana macnaha ay tilmaamaysa aad fahamto magac kasta oo ku haboon ilahi subxana watacala aad ku caabudo iyo wuxuu tilmaamayo isla markaana magacyada aad fahamtay waxay tilmaamayaan ilaahay marna aad ku barido aanaad ku dhaqanto ilahay hadduu samiic yahay uu ku maqlayaa ee isilaali waa basiir waa ku arkaya isilaali ilaahay dembigu kaa dhaafo haddaad dembaabto waa qafuura usoo noqo magacyadu saasay tilmaamayaan sidaa awgeed culimadu waxay dhn waxyaalaha iimaanka siyaadiya waxaa ka mid ah asbaabu ziyaadati اliimaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah tacalum اlasmaaءi wasifaat in asmaadiyo sifaatka la bartaabaa ka mid ah waayo mar kastood ilaahay aqoon usii yeelato waa mar kastoo iimaankaaga uu kor usii kaco ilan ilaha khaaliqa weynidiisii baad sii baranaysa iyo cadamadiisa iyo raxmadiisa iyo siduu ilaahay ku arkayo iyo siduu kugu dembi dhaafayo iyo sida aanaad uga fakan karin ayaad sii baranaysaa marka mar kasta qofka iimaankiisaa sii siyaadiya laabudda marka qofku inuu asmaada ilahi subxana wa tacaala barto iyo sifaadkiisaba isagoo ku salaynaya caqiidadii saxda ahayd oo meel wanaagsan ka qaadanaya sidaasoo kale ilahay subxana wa tacaala sifaadkiisa wuxuu yihi walilaahi almahalu laclaa walilaah ilaahay waxa u ahaatay almaal alaclaa almahalu laclaa maxay culimadu ku fasireen alwasfu alaclaa sifada saru ilaahay leeyihi alaclaa sifada u saraysa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay maadaama ilaahay yahay sifadiisu ta u sarraysa uu yaay ay tahay isaguna uu yahay allah subxana wa tacala adduunyada ma maamula sifaadkaa uu yidhi anigaa iska leh ee uu isku sheegay nebi maxamed oo ilaahay u yaqaanin oo u sheegay waa inaan waxba laga leexinay sideeda loo daayo adigoo mar kasta maskaxdaada ku haya inaanu ilaahay makhluuqiisa la mid ahayn dariiqadaasi saynu sheegnay waa dariiqadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ummaddan selafkeedii iyo hormoodkeediina halkaasay mareen intaasaana fadliba ugu filan mar haddii uli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagama hayo ta'wiilka qaldan saxaabadii lagama hayo hadday xataa qaarkood sheegaan waxyaalaha qaarkood idhahdaan halkaasay selafku ta'wiiliyeen waa laba qaybood qayb aan ta'wiil ahayna macno saxa ah hadday ta'wiiliyeenna selafku ay daliilu haystaan iyo shay aan kaba sugnayn selafka oo iyagu ay leeyihiin uu ka sugan yahay waxa kale oo culimmadii iyaguna kusii xigay selafka amba xilligaa noolaa ay isku waafiqeena dariiqada saxdaa hayste in ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisaas maxaanku idhaahdaa iyo asmaadiisa waddadii saxda ahayd loo maro imaamu dahabi baa ka mid culimmada ah isagu ka dambeeyey selafkii hore oo selafku waa saddexdii qarnii hore imaamu dahabi waxaynu ognahay inuu ahaa ardaygii shaykhulislam ibn taymiya waana muariqulislam bay culimadu ihahdaan waa taariikhyahanka islaamka xagga xadiiska iyo xagga taarikhdaba aad buu ugu horreeyey imaamu dahabi xagga madhabkana waa min culamaai shaaficiya waa culimmada shaaficiyada sheekhaasi waxa uu ka qoray sifaadka ilaahay qaar ka midabuu xataa kitaabba ka qoray alculuw lilcaliyi alghafaar waa ka iska leh sifada culuwiga ilaahay subxana wa tacala inuu khalqigiisa ka sarreeyo oo aanu ku dhex jirin ayuu kitaab dhan ka qoray sheekhaasi waxaa ka mid ahaa hadallada uu ku yihi kitaabka dhexdiisa qaala alxaafid abu bakr alkhadiib raximah اllah ama alkalaamu fi sifaati fainahu ma ruwiya minha fi sunani اsixaax madhab اsalafi ridwan اllahi calayhim ihbaatuha wa ijraauha calى ظaahiriha nfy alkayfiyati wاtashbiih wanafyi alkayfiyati waاtashbiih canha wqad nafaaha qowm faabdaluu ma asbatahu اllahu subxaanahu waxaqaqaha qowm min almuhbitiin fakharajuu dalika ilaa darbi ilaa darbi min altashbiih wاltakyiif wاlqasdu inama huwa suluku اطariiqa almutawasita bayn اlamrayn wadiin اllahi bayn algaali fiihi wاlmuqasiri canh واlأsl fي hada أna اlkalaama fi الصifaat farcu can اlkalaami fi اdaat waxa uu sheeku yihi hadal aad u qiimo badan wuxuu yihi khadiibkii buu ka soo rareysna khadiib اlbaqdaadi oo isagu culimadii hore aha waxa uu yihi kalaamka laga hadlaya sifaatka ilaahay miya wixii lagu soo wariyey sunada صaxiixa ah axaadiista sugan sifaatka ilaahaya ku sugan madhabka selafku waxa weya in ilahay raalliha ka ahaadee ihbaatuha wa ijraaha calaa daahiriha in sifaadka horta sideeda loo daayo oo la sugo sifaadka in la sugo daahirkeedana lagu daayo daahirka waxa weyaan macnaha aad ka fahmayso markaad akrido ee maskaxdaada kusoo degdegaya sidaa awgeed wuxuu sheegay sheekhu markaa in la yska ilaaliyo kayfiyada iyo tashbiiha wa nafyi alkayfiyati waاtashbiihi canha kayfiyad gaara inaan loo sheegin oo aan la odhanin kayfiyad waxaa looga jeedaa qaab gaara in loo sheego kayfiyatu shay waxa weya shayga in la dhaa dherarkiisa iyo ballaciisa iyo siduu u egyahay iyo waa sidaa iyo saa iyo saas waa kayfiyad kayfiyad in la nafiye ayaa muhiima inaan makhluuqa lagu shabihinna waa laazim haddaba kayfiyadda ay salafku diideen waxa weeyaan waa kayfiyadda tafwiidka ay markaa kayfiyadda ay diidayaan ma aha in ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisa macaanideeda la diidaya maaha ee sifaadka macaanideeda waa la sugaya iyad waxa looga jeedo iyo samci waxa looga jeedo iyo nusuul waxa looga jeedo laakiin siduu u eegyahay amba waa sidee taa la garan kari maayo saa awgeed kayfiyadda markay diidayaan waxay u jeedaan kayfiyad inay leeyihiin sifaadka ilaahay ma diidayaane oo shaygu haddaanu kayfiyad lahayn shay jiraba maahe lakiin waxa weyan kayfiyaddu waa majhuula siduu yihi imaam maalikba kayfiyadu waa majhuula waayo shayga kayfiyaddiisa saddex arrimood maad ku garan kartaa ima an taraa wa ima an taraa milah wa ima bikhabrin saadiq shayga qaabkiisa maxaad ku garan kartaa ima an taraahu inaad isaga aragto de markaa kayfiyaddiisa waad sawaran kartaa iyo siduu egi wa ima an taraa milah amba wax la mida inaad u aragto o u dhigmo o lagu dhaho shaygan kuu sheegaya shayganunbuu la mid yahay markaa waad sawiran kartaa shayga kaa maqan maadaama waxaad garanayso lagugu shabahay wima bikhabrin saadiq amba in lagaaga warramo lagu dhahdo qof aad ku kalsoon tahay waxaasi waa sidaa iyo saa iyo saa iyo saasuu kaaga warramo markaana kayfiyaddiisa waad ka sheekayn karta allah subxaana wa tacaala maynaan arag ilaahay cid u dhiganta maynaan arag allah sifaadkiisa wuu inooga warramay laakiin inoogama warramin kayfiyaddoodii qaabkooda si awgeed alkayfiya waa majhuula laakiin lilaahi lisifaat illaahi kayfiya sifaatka ilahi kayfiyad buu leeyihi markay haddaba salafku kayfiyadda nafyinayaan ayaa qaarkood waxay ka fahmeen alutacdiilka inay sifada laftigeeda diidayaan ma aha sidaas oo ay leeyihiin sifada ilahay baan u tala saaran ee waxay diidayaan sifada qaabkeeda in la sheego laakiin macnaheeda waa caddahay waa waadix oo iska markaa xikmadda looga jeedaba dee waa in macnaha la fahmo maxaa haddii aan macnahaba la garanaynin faa'iide ay leedahay waxaa kaluu sheeku uhi markaa waqad nafaha qowmun labadii qoluu sheegaynu soo sheegnay waqad nafaha qowmun faabdaluu ma asbatahu llahu subxaanahu qolaa diiday sifaatkii ilaahay kayfiyaddeedii iyo sifaatkii way diideenoo markaa taasi waxay keensatay sifaatkii ilahay isku sugay inay meeshaba ka saaraan qolo kaloo sugayna way sugeen laakiin dariiqadii saxda ahayd bay ka baxeenoo waxay u beedheen tashbiih iyo takiif oo qofka hadduu tamsiilba ku dhaco hadduu sifada tamsiilu yidhahdo waa nooca sifadu sidaasay u eg tahay makhluuqa kayfiyaddiina wuu sheegay mar haddii shayga shay lagu shabaho kayfiyaddiina waaba la sheegay iyadana laakiin xaqa waa maxay walqasd dhexdhexaadka iyo sida xaq ahi waa maxay inamaa huwa suluuku ariiqati almutawasida bayna alamrayn labada arrimood qoladaa sifada diiday iyo qoladaa makhluuqa u ekeysisay in dhexdooda la maro diinta ilaahayna asalkeeduba saasay udhexaysaaba diinta haddaad u fiirsato waxay udhexaysaa bayna alqaali fiihi walmuqasiri canh shay kastood u fiirsato bidcadu labadaas may ku timaadaa qof shayga xaddhaafiyey iyo qofka gaabiyey labadaas may ku timaadaa waxaa kaloo muhiima buu sheekhu inoo tilmaamay kalaamka sifaatka laga hadlaya waa farcun can ilkalaami fi daat wuxuu farc kayhu ka soo farcamaya oo ka dhambalmaya daatada alle subxaanahu wa tacaala waa qaacidadii odhan jirtay alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi daat ifada wii laga odhanmaya daatadana wii daatada laga odhanmaya sifadan laga odhanaya markaa sheekhu hadalkii wuu sii waday waxa uu yihi wadalika xadwuhu wa mihaaluh faإida kana macluuma ana isbaata rabi اlcaalamiin caza wajal inama huwa isbaatu wujuud laa isbaata kayfiya fakadalika isbaatu sifaatihi inama huwa libayaani isbaati wujuudi laa isbaati taxdiidi watakyiif allah subxaana wa tacaala daatadiisa iyo naftiisa markaynu allah subxaana wa tacaala sugayno sugitaankeedu ma ihbaatu wujuudin ba ma ilaahay jiriddiisaynu sugaynaa mise waa isbaatu kayfiya waa isbaatu wujuudin soo maaha allah subxaana wa tacaala inuu jiraa baynu sugaynaa laakiin allah subxana wa tacaala saa iyo saas iyo saasuu egyahay dee ma nidhaahno wallah allah khaaliq ahay maalinta qiyaamaha la arki doonaa dadka wanaagsan arki doonaan laakiin ilaahay subxana wa tacala isagoo dadka imtixaamaya adduunyadan wuu iska qariyey nebi muuse ilaah aan ku arko oo alla subxana wa tacala wuxu lan taraani marka isbaatka ilaahay subxana wa tacala daatadiisa aynu sugayna waa isbaatu wujuud sifaadka laftigooduna waa kuula midun sifada ilaahay markaad sugayso sifada aad sugaysa yad amba alqudra amba alwaj amba almajii amba alqadab amba aridaa sifaadka aad sugaysaa isbaatka aad ilaahay subxana wa tacala sifaadka usugaysa waxa weeyaan isbaatu he isbaatu wujuud laa isbaatu kayfiya inay sifadaasi jirto ilaahay leeyahay ayaad sugaysa way ilahay baa kaaga warramay laakiin sifadaasi saa iyo saasa u egtay ma sugaysid marnaba maxaa qaacidaa markaa alkalaamu fi sifaati kalkalaam fi daat mar hadday daatada ilaahay subxana wa tacaala ay tahay mid aynaan arag oo aynaan ka warrami karin sifaadkiisana kama warrami karno waayo sifaadku daatada kama baxsana ee sifaadku daatada ayay raacsan yihin kamid yihiin waa uu sii wada sheekhu marka wuxu uhi faida qulna lilahi tacaala yadun wasamcu wabasar fainama hiya sifaatu asbataha allahu linafsih walaa naqulu ina macna alyad alqudra walaa ina asamca walbasar alcilmu walaa naqulu inaha jawaarix ila gayri dalik wuxu uhi markaynu ilahay subxana wa tacala yad u sugayna haddaba dee waxaynu u sugaynaa ilaahay baa ku sugay horta yaddaas waxaynu aaminsannahay markaa markaynu ilahay yad u sugayna amba samci u sugayna amba basar u sugayna amba wax lamid a in ilaahay sifadaa leeyahay laakiin sifadaasay u eg tahay inaynaan garanayn waxaa kalooynu markaaba garanaynaa inaanay sifadaasi ta makhluuqa la mid ahayn waayo allaha khaaliqiisao makhluuqa kama duwana marka horeba sifadiisuna makhluuqa way ka duwanta waxaa kaloo qaacida ah haddii magaca la wadaago oo matalan makhluuqu uu yad leeyahay ilaahayna uu yad leeyahay inaanay isku mid ahayn dariiqooyinka ahlusunahay ka mid tahay alishtiraaku fi lasmaa laa yadulu alishtiraaku fi lxaqaa'iq haddii magaca la wadaago ka dhalan mayso in xaqiiqada shaygana la wadaago taana kutubta caqiidada in badan waynu ku aragna allah subxana wa tacala markaa waa ka yidhi laysa kamilihi shay huwa samiicu lbasiir sidaa awgeed selafku markaa waxay yidhaahdeen dariiqada iyagoo maraya amiruuha kamaa jaaءat sidaa ay ku timi uun ku mara waxay u qaateen qaarkood inay leeyihiin ilaahay u tala saarta oo la garan maayo wax looga jeede saa ku dhaafa laakiin amiruuha kamaa jaaءat waxay ujeedaan ta'wiilka iska ilaaliya oo macno qaldan hala doonanine aayadda iyo xadiiska wixii ku soo arooraya sifo ah amba magaca sidiisa u dah oo ha taaban waayo sidaasaa ilaahay kugu sheegay caqligaaguna saasuu markiiba keenaya luqadda lagula hadlayay dadkaasina waa luqadii ay fahmayeen ay garanayeen sidaa awgeed kamabay murminba arrintaa iyada ila waadix bay iska ahayd arrin iska waadix bay ahayd maanta af soomaaligan aynu ku wada hadlayno markan ku idhahdo maalan haddaan ku idhahdo tuuggii gacantaa la gooyey maalan tuug baa waxdayoo waa tii gacanta la gooyey markaaba maskaxdaadu maxay soo tuuraysaa inaan gacantaa uga jeedo dee gacan caadiya inaan uga jeedo haddaan laakiin ku idhahdo ninkii hebel hebel gacan biraa baa lagu qabtay haddaan ku idhaahdo maskaxdaadu markiiba maxay keensanaysaa in looga jeedo ninkaa xoog baa lagu qabtay soo maha ma aha laakiin gacan biroo caadiya baa lagu qabtay waad iska garanaysaa taas waay haddaan ku idhaahdo ninkaa hebel ninkaa hebel gacan badan buu ku leeyahay gacan badan ayuu ku leeyahay markaana ka waran maxaad ka fahmaysaa markaana ninkaasi wax badan buu u taray ninkaasi ninkaa gacan buu u geystay haddaan ku idhahdana maxaad ka fahmaysaa iyadana nabar buu ku dhuftay amba waxbuu gaadhsiiy amba labadaa nin gacan baa kala gaadhay haddaan ku idhahdo hadawmaad baahan inaan kuusii fafasiro waayo luqadan aan kugula hadlaya fahmaysa halkaa markaa maxaa keenay laakiin hal qodob baa muhiimo gacan in la wada adeegsado maxaa keenay gacantu maxay asalkeeda tahay waa gacantaa macruufka la garanayo laakiin qofka marka la qabanayo in gacan la isticmaalo maxaa keenay waayo gacantu waa tee waa meesha lagu isticmaalo loo adeegsado qofka marka wax la siinaya maxaa loo adeegsadaa gacanta laftigeeda inta badan loo adeegsadaa marka laleeya gacan baa kala gaadhay waxbay labada qof isku geystaan inta badan gacan bay isku geystaan marka macnihii asalka ahaa ee gacanta ahaa wax ka sii farcabay baa markaa keenay caynkaas laakiin markan iyo markan waxaa lagu kala garanaya hadalku sida uu socdo dee dee asxaabtu marka lagula hadlo bal yadaahu mabsuudataan maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday macnihii saxdaa unbay markaa ka fahmayeen umay baahna in idhahdaan noo fasira iyo maxaa looga jeedaa iyo sidan kale iyo caynkaas murankani waa kanaynu sheegnayoo wakti dambe ayuu yimid oo ka dambeysay quruntaa fadliga badnayd taasi markaa waxay keensatay in la yidhaahdo masaa-isha xaqiiqadooda lagu dayay hadalka daliil ka leexinaya mooyaane waa in shayga asalkiisii lagu qaado waxay yidhahdeen markaa saasoo kale imaamu shaafici oo kale wuxuu yihi isagoo tilmaamaya in sifaadka iyo dariiqaa loo maro oo isna ahlu sunnaha raggii u waaweynaa bu ahaye aamantu biاllaah wa bima jaa can illaah calىa muraad illaah wa aamantu birasuuli اllaah wa bima jaa can rasuuli اllah calىa muraadi rasuuli اllaah salى اllahu alيه waslm wuxu uhi imaamu shaafici aamantu biاllah anuu ilahay baan rumeeyey wa bima jaa can illaahi wixii xagga ilaahay ka yimidna waan rumeeyey uu sii raaciyo wuxuu uhi calaa muraadi illaahi siduu ilaahay ula doonayo ayaan u rumeeyey amba aan fahmaya fahmin haddaan doono anigu lakin waxaan aaminsanahay waxa haddaan xitaa fahmi waayo xaq weeyaano ilahay subxana wa tacala sidaa uu doonayaan u rumeeyey aamanaa bihi kullu min cinda rabbina abuu ka duuli marka waxaa kaluu yidhi wa aamantu birasuuli illah rasuulkii allena waan rumeeyey wa bima jaa can rasuuli lah wixii rasuulka ka yimi suganna waan rumeeyo sidaa rasuulku uula doonayay baan u rumeeyey imaamu shaafici wakhtigiisii waa wakhtiga ay soo baxeen qolooyinkan muranka bilaabay dadkii uu radinayay bay ka mid ahaayeen hadallada culimmadooda kuwa ka soo naqila ibnuqudaama xataa waa kaga soo naqilaya lumcat ictiqaadka waxaa laga soo wariyey nucaym bnu xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaari man shabaha allaha bikhalqihi faqad kafar ninka ku shabaha alle subxaana wa tacaala khalqigiisa waa gaal buu yihi imaamu bukhaari sheekhiisii weliba weeyaan bukhaari waxa uu dhashay qarnigii labaad aakhirkiisii boqol iyo dhowr iyo boqol iyo lix iyo sagaashankii meelaha laba boqol iyo dhowr iyo kontonkiina waa ka dhintay sheekhiisu markaa dee qarnigii koobaad baynu soo gaadhay baa laga yaabaa amba qarnigii labaad wuxuu ka soo gaadhay ee qarnigii koobaad ee labaad bilowgiisi waa markaa selafkii hore waxaa kale oo imaamu maalik uu yidhi nin baa u soo galay waynu garanayna qisada macruufka ah imaamu maalik oo imaamu daarulhijra ah isagu waa taabici taabici imaam maalik taabici mu ahayn lakin waa taabici taabici imaamu daarulhijra la yidhi o hijra daanu hijra waxa weeyaan waa madiina reer madiinu isagu ahaa isagu asalkiisa reer yamaneed buu xagga marka uu ka soo jeedo la eego malik alasbaxi min ahli اlyaman laakiin de madiine maadaama ahayd caasimadii muslimiinta dadkii ku dhashay ku barbaaray bu ahaa dabeetana caalim buu ahaa laa yuftaa wamaaliku fi lmadiina waa talayidhi isagoo maalik magaalada madiine jooga cid kale fatwoon mayso imaam maalik ayuu isagoo masaajka jooga ninu soo galayo wuxu uhi ya aba cabdillaah araxmaanu cala alcarshi istawa kayfa stawa sideebuu ilahay carshigiisa ugu korno imaam maalik waa kii aad u canooday dhidid waaweyn ka soo yaacay waxa uuna ugu jawaabay hadal cajiib oo aad u qiimo badan oo yihi alistiwaau macluum wاlkayf majhuul wاliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca wuxuu ihi imaam maalik alistiwaau macluum istiwaau waa macluum luqatan luq ahaan dee istawa calaa way iska garanayaan dadka lagula hadlaya wastawat cala aljuudi buurtii bay dusha ka saarantay weeye doontii nabiy llaahi nuux ma odhan saxabada noo fasira waayo istawa haddii calaa laga dambeysiiyo oo culuwa airtifaac ida stawaytum calayhi markaad gaadiidka fuushaan ducadaad akhrisanaysaa bu ilahay sii sheegay way iska garanayaan istiwaagu waa macluum horta waa la garanaya laakiin kayfana waa majhuul waayo ilaahay subxana wa tacala maynaan arag ilahay kayfiyadda inoogama warramin carshiga uga sarreeyo lakin waxaynu ognayn inaan ta makhluuq ahayn in la rumeeyo sidaa lagu rumeeyana waa waajib waayo ilaahay rumee buu ku yihi aladiina yakshuuna rabbahum bilgeyb kuwaasaaba markaa waxa weeyaan si ajir badan in la isweydiiyo can ilkayfiyatina waa bidco istiwaaga in la isweydiiya bidco maahe laakiin kayfiyadda in la isweydiiyo kayfa stawaa la ihahdo waa bidco waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mmu muu weydiinin saxaabada iyaguna isagu may weydiinin isla markaana dadkii hore may isweydiinin maadaama arrinta ay soo tahay waa bidco in la isweydiiyo ee sidaa in lagu rumeeyo ayaa laazima waayo waa shay hayba waa shay hayba oo maqan haybkana sidaa lagugu sheegay baad u rumaynaysaa duuduubka ah qaacidadaasi markaa waxay noqotay sifo kasta in caynkaa lagu socdo oo ciddii sifada kayfiyadaysa dariiqada loo raaco khulaasat اlqowl waxay tahay dariiqada asmaada ilaahay subxana wa tacaala waxaa weeye in kitaabkiiyo sunada laga qaato sifaadka ilaahayna kitaabkiiyo sunada laga qaadanaya lakiin waxaa qaacidaa magac kastoo magacyada ilaahay ka mid ah sifa ka dhalanaysa sababta culimadu ay u yhahdaan weeye asmaada ilahay waa mushtaq waa qaar meel laga soo dhamashayo iminka alcaliim sifat اlcilmi buu kutusaya asamiicna samci buu kutusaya alxaafidna xifdi buu kutusaya allatiifna luطfi buu kutusaya markaa meel buu ka yimid waana asbaabta ay xusna u noqotaba culimadu ihahdaan waxaa ka mida liannaha mutadaminatun lisifaatin kaamil sifaat dhamaystiran bay odhanta macnihii bay sii macaanaynaysa sii wanaajinaysa markaa magac kastoo magacyada ilahay ka mida sifo waa laga qaata laakiin sifo kasta magac lagama qaato waa cagsiga taasina waxaa jira sifaat madax bannaan oo aan magac ka dhalanaynin sida sifada maalan alkalaam oo kale sifada maalan albadshu oo kale alahdu oo kale sifaadkaasi ilaahay subxana wa taala almaji oo kale alrida oo kale alqadab oo kale lagama qaato sababta looga qaadan waayan waxay tahay maalan waxaa jira magacyada ilahay subxana wa tacaala magacyo sidooda u dhammaystiran oo dhinac kasta laga eego waa kamaal sidooda looga sugaya waxaa jira magacyo marka dhinac laga eegana nuqsaani ku jirto dhinac kale marka laga eegana kamaal ku jirto tusaale ahaan alkayd walkaa'id haddii la dhaha matalan in cid loo xadhig maleego waxa weeyaan haddii ciddaasi adiga ay dhibaato kugu soo waday oo si qarsoon ay doonaysa inay wax ku gaadhsiiso inaad si qarsoon wax u gaadhsiiso ad kaga horraysa waa kamaal laakiin cid aan adiga dhibaato kugu haynin inaad dhibaataysa matalan waa nuqsaan marka haddaba magacyada sifaada noocaasa haddii la wada sugana nuqsaantii baa lagu soo daraya haddii la wada diidana kamaalkii baa la diidaya marka siday qur-aanka ugu soo arartumaa loo marayaayo matalan ilahay subxana wa tacala muxuu ihi inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan wayamkuruuna wayamkuru lah oo ku culimada waa sifaat lmuqaabala iyo sifaat lmuqayada iyo kuwa noocaasa ilaahay waa lagu sifeeyaa iyadoo ay yihiin muqaabaladaas magacna loogama dhigo waana lagaga khafri karaa ilahay subxana wa tacaala waxaa jira magacyo sidooda markaa alcaliim waana magacna waa looga dhigayaa waana khabarna ilahay subxana wa tacaala waa loogu tilmaamaya oo ilaahay waa caliim amba caliimkaas sidaa yidhi waa la odhan karaa waxaa jira magacyo kamaal ah oo ilaahay subxana wa tacaala sifaday wataan loo sugayo mutlaqan laakiin aan isam ahaan loo sugaynin tusaale ahaan magaca almuriid oo kale iyo almutakalim oo kale sifada loo yaqaano sifatu liraada waa sifatu kamaalo ilahay mutlaqan baa loogu sugaya sifatu lkalaamna ilaahay mutlaqan baa loogu sugaya laakiin ilaahay looma odhanaya almutakalim iyo almuriid kumanaad aragaas maada ilaahay sababta loo odhan waayo waa maxay kalaamku waa sifatu kamaal inay cidi kama kalaam ku sifaysnaantaa waa sifatu kamaal laakiin biictibaari اlqaa'il amba qofku wuxuu dihnigiisa ku sawiran karo muxuu noqon karaa muxuu ku hadlay ma wax qaldan buu ku hadlay mise wax saxa buu ku hadlay soo ma kalaam inuu ku sifaysnaadaa waa maxay waa kamaal laakiin hadalka uu hadlayo muxuu noqon karaa sifatu naqs wa sifatu alkamaal labaduu noqon kara hadalkii uu ka soo baxay maadaama markaa ilahay subxana wa tacala waxa uu ku hadlay wax wanaagsan uu yahay sifadu laakiin xaggaa marka la eego waxa lagu hadli doono dihniga lagu sawiran karo waxa qaldan inay noqon karto ilahay magac loogama dhigin laakiin waxaa looga dhigay min baab ilkhabar ilaahay waa mutakalim baad odhan karta adigoo min baab ilkhabar u sheegaya oo baab ikhbaarna awsac min baab ilasma ilaahay waa muriid baa la odhanaya eeg iraadadu maxay noqon kartaa wax xun iyo wax wanaagsanba qofkii waa dooni kara laakiin in iraado lagu sifaysnaado asalka hore waa maxay waa kamaal laakiin wixii la doonayay baa doonaysa saa noqonaysa maadaama ilahay subxana wa tacala waxa uu doonaya wax wanaagsan uu yahay sifadaa magac ahaan loogama dhigayo ee sifa ahaan baa looga dhigaya way waxyaalaha markaa aynu tahay inaynu ishaaranaynu insha allah kusoo koobi doonana waxaa ka mid ah cidda haddaba ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisan matalan leexinaysa o dhan se iyad qudra looga jeedaa laba qaladba way galeen waana dariiqooyinka qaldan inagu waxaynu nii dariiqadaas sidaasaa lagu daynayaa waa dariiqadii ahlusunna ay u mareen iyadoo tansiih lagu samaynayo isla markaana isbaatna lagu samaynayo laakiin qolada tini matalan qudra looga jeedaa kow laba qalad bay ku dhaceen marka hore waxaa keenay inay qudro ku fasiraan yed waxay aamineen haddaad tiraa ilaahay yad buu leeyahay makhluuqaad u ekeysiisay markaa maskaxdiisa horta taasa kusoo degdegtay qur'aankiibuu markaa ka been sheegayoo daahirka qur-aanku tashbiih muu keenaynin isla markaa haddana wuxuu sameeyey inuu sifadii ilaahay isku tilmaamay ee qur-aanka ku jirtay isagu uu diido isagoo caqligiisa adeegsanaya oo u idhahdo me tan loogama jeeda taasaa looga jeeda waxa uu ku dhacay markaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfu'aad kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan waxaanu cilmi u lahayn buu dabagalay isagu wa an taquluu calى اllahi maa laa taclamuun baa ku dhowowday waxyaalaha kale qaladka kaluu sii gelaya waxaa ka mid a ereygan qudro in looga jeedo iyad waxay ku soo aroortay qudra luqadda carbeed nicmona way ku soo aroortay yaddii xaqiiqi ahaydna way ku soo aroortay hadduu yaddii xaqiiqi ahayd diiday yaa caddaynaya in qudro looga jeedo daliil ha keensado yaa caddaynaya in nicmo looga jeedo markaasi qaarba waa laga yaba inay si idhahdaan iyo tanaaqadu ereygan ay isticmaaleene taawiil waxay odhanaya markaa taawiil baanu ku samaynaynaayo taawiilku macno saxana qur-aanka ugu soo arooray iyagu laakiin macnahan ay u adeegsadeen waa taxriif bay culimadu ihahdaan taxriifku waxa weeyaan macnihii saxda iyadoo diido oo meel kale la doonto dhaqankaana yuhuudda lahayd oo ilahay muxuu uhi yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi hadalkay macnihiisii ka leexinayaan quluu xita baa lagu yidhi nas'aluka xita an taxudda cana khataayaana ilaahu dembi dhaaf baanu ku weydiisanaa dhaha markaas inaan xinta ilaahu heed baanu ku weydiisanayna iyo sareen aba ayaan ku weydiisanayna waxbay soo kordhiyeen marka taxriifkaas waxaa kaloo sameeyeen kuwaasi matalan qaladaadka gana waxa ka mid ah inay istawa isagoo sidiisiya idhahdeen istawlaa baa looga jeeda waa ka ibnuqayim idhaahdaa nuunu lyahuudi walaamu ljahmi humaa fii waxyi rabbi اlcarshi zaa'idatan umira alyahuudu bian yaquluu xitatun faabow wa qaaluu xintatun lihawaanin waqiila liljahmiyi istawa faaba wazaada alxarfa linuqsaani jahmina waxaa lagu yihi alraxmaanu cala arshi istawa markaasuu ihi intuu diiday istawlaa markaa yuhuuddii nuunka soo kordhisay iyo ninka sifadaa ilaahay diiday istawlaa yidhi labaduba waxyiga rabbiga carshi oo ku zaa'id markaa taxriif bay ku dhaceen laakiin iyagu si ay u qorxiyaan ta'wiil bay yidhahdeen iska ilaali markaa tawiilka kuu sheegaya qaarkoodna waxaa ba yidhahen in la ta'wiiliyaa waaba laazim oo manhajkan iyo diinna bay ka dhigteen waxay dha wakulu nafsin awhama tashbiihan awilhu aw fawidhu warum tanziihan caqiidat alcawaamki yusuf baa garanaya abdou bismi illaahi اraxmaani wbiraxiimi daa ibn ixsaan ilى akhiriha marka waxa h wakulu nafsin awhama tashbiihan nas kastoo ismoodsi aad iskaa aad moodsiiso amba aad ka sawirato inuu tashbiih keensanayo awilhu macno kale la doono aw fawid amba waa tira ilahay og waxa looga jeedo warun tansiihan adigu waxaad raadisaa un sidaad ilahay u nasihi lahay marka niyaddoodaa wanaagsan ay leeyihin ilaahay baanu nasahaynaa way ku saxsay laakiin waxay ku qaldan yihiin nusuustii saxda ahayd inay dariiqo qaldan u mareen iyagu oo ay meel kala mareen xaqiina wuxuu ku jiraa un wa kulu khayrin fi itibaaci man salaf wa kulu sharin fi ibtidaaci man khalaf isla kitaabka laftiisa ku jirtaa wa kulu khayrin fi itibaaci man salaf khayr oo dhami muxuu ku dhan yahay salafkii hore in la raaco shar oo dhammina fi ibtidaaci man khalaf bidcada ay khalafku la yimaadeen maca dalika huwa aladii yuawil isaga laftiisa khilaafaya waxaa uu yidhi markaa ibnu cabdilbar raximah llah siduu shekh islam ibn tamiya ka soo raray kitaabkiisa tamhiidka la ihahdo ibnu cabdilbar waa culimadii culimada maalikiyada waana ahlu sunna waxa uu ku noolaa dalkii la odhan jiray andalus waa raggii ibn xasan wax ka qaateen amba isku waktiga ahaayeen wuxuu ihi ajmaca ahlu sunnati calى taxriimi اtashaaquli bita'wiili aayaati الnusuusi wa axaadiisiha wa ana alwaajiba ibqaؤuha calى dilaalatiha waa qarnigii afraad iyobuu noolaa isagu haddana wuxu uhi ahlu sunnuhu waxay isku waafaqeen inay xaaraam tahay in lagu mashquulo ta'wiilinta iyo leexinta sifaatka ilaahay iyo asmaadiisa waajibkuna waxa weeyaan buu yidhi waxay isku waafaqeen inuu waajibku yahay in sideeda loo daayo oo sidaa ilahay iyo rasuulkiisu ay sheegeen lagu daayo haddaba mowduucan caqiidadu de waa wuxuu qofku ilaahay uga caqiido dhiganayey ee ilaahay uu ku caabudayey iimaankaanay ka mid tahay qofku markaa laazim inuu dariiqadii saxda ahayd u maro waxaynu ishaaraynaa una baynu kusoo gebagabaynaynaa waxay tahay qodobada muhiimka ahi asmaada ilaahay sifaadkiisa waa loo sugayaa waxaana laga qaadanaya kitaabka iyo sunnada waxaa la yska ilaalinaya waxa loo yaqaano in macno kale lala doonto taxriifa waxaa kaloo la yska ilaalinayaa in la diidabo la nefiyo oo la yidhahdo maba jiro kaasi amba la hahdo wax looga jeedo al garan maayo iyo in makhluuqa loo ekeysiiyo waay barashada la baranaya asmaad iyo sifaatka marka qawaacidda noocaasa loo adeegsada loo maro halkaa waxay nooga soo baxday qofku marka uu leeyahay ilaahay baa magacaa leh waa inuu aayadda qur'aanka ka qaato iyo xadiiska weliba aayaadka qur'aanka culimmadu waa kuwa mararka qaarkood isku khilaafo magacaasi ilahay muu sugayey mise uma sugna maalan magaca nuuru samaawaat amba jaamicu naas oo kale culimadu qaarkood baa yidhi annuur waa min asmaa illah aljaamici waa min asmaa illah qaarkoodna waxay dhahdeen maya alxafiyu mid waa min asmaa illah qaarkoodna waxay dhahdeen mayane wuu idaafaysan yaho marka ilaahay lagu tilmaamayo isagoo mudlaqa magaca lagu samayn maaye waxaa lagu tilmaamayaa un allaahu nuuru samaawaat baa la odhan allaahu jaamicu nnaas ta noocaasi mushkilad ma laho haddii maalan culimmadu ay isku khilaafeen magacaasi ma sidiisa loo sugaya mise looma sugayo waa magacyo aayad iyo xadiis markaa tilmaamayaan qowlka raajixa baad qaadanaysa axaadiistana xadiisku ma sugan yahay mise ma sugnaa la isweydiinaysa laftiisa xadiiskan uu tilmaamayo magacaasi ma sugan yahay mise ma sugna ila nebi maxamed baa laga qaadanaya ba la ihi haddaanu xadiiskiiba sugnayn dee sifana laga qaadan maayo laga qaadan maayo isamna laakiin waxaa qaacidaa xadiisku amba mutawaatir ha noqdo amba aaxaad ha noqda ee sifada waa lagu sugaa waa laga qaata maxay yidhahdeen ashaacirada iyo qolooyinka kale waxay idhahdeen xadiis aaxaada caqiidada laguma saleeyo waayo waxay idhahdeen caqiidadu waa shay u baahan jasmi iyo wax go-anoo xadiiska aaxaadkaahina danni buu faa'iideeyaa oo cilmi ma faa'iideeyo dee dabeetana markaa lagama qaato culimmadu aad bay hordiyeen aaxaadka waxa looga jeeda wixii aan mutawaatir ahayn matalan qof keliya wuxuu wariyey amba laba amba saddex saas kale culimmadu waxay dhahdeen intaasoo daliil baa tilmaamaya oo xadiiska aaxaadka in caqiidada lagu sugay mar hadduu xadiisku sugnaado oo uu sugan yahay waa lagu salaynaya waa laga qaadanaya dariiqada laakiin ay yidhahdaan laga qaadan maayo waa dariiqatun baatila sifaatka ilaahay subxana wa tacaala waxay u qaybsamaan sifaat daati ah oo ilaahay daat ahaan ugu sifaysan yahay iyo sifaat ficli ah sifaadka daatiga ah waa kuwa ilaahay weligii ku sifaysnaa kuna sifaysnaan doona ee aan marnaba ka suulin sifaadka ficligiina waa kuwa ku xidhan ilaahay subxana wa tacaala mashiiadiisa iyo doonidiisa ee markuu doono uu samaynayo marka sifaadka ficligaa aad bay u diidaan qolooyinka maalan mucaawilada waxyaalahay ku marmarsoonayaan waxaa ka mid ah hadii la sifadu waxa weeyaan waxa ka dhalanaysa bay ihahdeen sifadu xaadis shay aan marka hore isagu jirinoo mar yimid ayay ayaa ayaa ficilka ku sifaysma dabeetna haddii ilaahay lagu sifeeyo matalan sifadaasaa ka dhalanaysa waxyaalahaas yihahdeen taasina waa baatil waa sababtay uga carareen markaa yanzilu rabbuna ila samaa'i dunya ay uga carareen ilaahay subxana wa tacaala sifatu rida inuu leeyahay ama sifatu lqadab oo ay ridihii ku macnaynayaan matalan iraadatu hawaab amba ixsaan ay ku macnaynayaan adabkiina ay macno kale la doonanayaan iraadat اlintiqaam amba iraadat اlciqaab ay ku fasirayeen waxyaalahaasoo dhami waa dariiqada qaldan ilaahay uu raali noqdaa wajhun yaliiqu bihi ridan yaliiqu bihi yaqdab biqadami yaliiqu bihi oo mar kasta waxa qaacida una dee ilaahay subxana wa tacala iyo sifaatkiisa iyo sifaatkiisu inay yihiin qaal aan makhluuq ahayn sida ilahay ilaahay khaaliqu yahay sifaadkiisuna makhluuq ma aha sifaadkuna ma lamid maha kuwa makhluuqa dariiqadaasi markaa alsunu maraan inay kitaabka iyo sunada ka qaataan haddii markaa ay doonaan aayaddaa yaa fasiray iyo xadiiska yaa fasirayna saxaabadii iyo taabiciintii iyo culimada hore ayay markaa u noqonayaan hadday dhacdo meelaha qaarkood matalan inay ay taawiiliyeen sida iyagu sheegaan taawiilka daliilka haysta ee masale cad loo hayo matalan intaa looga jeedo dee taasi mushkilad ma laha ama daliil kale u caddeeyey taawiilna lama idhahdee markaas waxa weeyaan waa hadalka macnihiisi iyo siyaaqiisii saxda ahaa ayaa la mariyey qofka asmaada ilaahay baranaya waxaynu aragnay dad badan oo imika asmaada qayba hadduu doono salaadana ma tukado magacyuu qaybaya sagaal iyo sagaashan magac laakiin waxay culimadu ihahdeen qaybitaan keliya maaha qaybitaanku waa ka mid inaad sifaday tilmaamaysa sugtaana waa laazim magacu wuxuu tilmaamaya inaad ilaahay ku caabudana waa lagama maarmaan inaad ilaahay ku baridaana waa lagama maarmaan magacaas waxaa kaloo culimmadu diideen in magac keliya ilaahay subxana wa tacala lagu caabudo oo loogu digriyo oo matalan qofku idhaha alraxmaan alraxmaan alraxmaan amba allah allah uu ku celceliyo waa qalad iyaduna qolada suufiyada iyaba iyaguna caynkaas idhahda waxaynu kusoo gabagabinaynaa tawxiid ulasmaa'i wasifaat waa min atawxiid ayuu ka mid yahay tawxiidkuna waa shay keliya oo ilaahay xaqiisa in la siiyaa laakiin shaygu qayba wuu yeelan karaa oo dee shaygu mushkilad ma laha marka dhinacyo laga eego inuu faruuc iyo qayba sii yeesho marka asmaada ilaahay subxana wa tacaala wili igu barya iyo sifaadka wanaagsan ayaa ilaahay subxana wa tacaala loo sugaya sifaadka ilaahayna waa lagu dhaaran karaa magacyadiisana waa lagu dhaaran karaa sida oon ognahay magaciisa in loogu dhaaran karo iyaa sifadiisana loogu dhaaran karaa waana la magangeli karaa sifaadka ilaahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu xaqa ina waafajiyo oo wixii la ysku khilaafay sida saxda ilahay subxana wa tacala ina waafajiyo ducada nebigay ahayd ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq biidnika inaka tahdi man tashaau ilaa siraati mustaqiim qofka hadday niyadiisu wanaagsan tahayna oo aanu qarad kala lahayn aanu markaa markuu xaqu u caddaado baadilkiisii kusii dheganayn xaqa ilaahay u waafajinaya meeshuu doonaba qofkaasi ha joogay halku doonaba hala marta eh hadduu qofku xaqdoon yahay ilaahayna uu ka baryo xaqa ilaahay uu waafajinaya taasi salmaan alfaris baa inoogu daliila qofku hadduu hawadiisa raacayana weligii xaqa aqbali ma la waafajin maayo kun jeer haddii xaqa loo cadeeyo marka qofku inuu xaqa u dheganuglaado waa laazim waxa weeyaan kolley xoogaa un baynu yaro ishaarnay iyo inaynu isxasuusino baynu uga jeednay min baabi tadkiir oo tawxiidka iyo dee qiimuhu leeyahay iyo culimaduna way noga warrameen in badanna waad dhigateen laakiin muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu aqoon u yeesho ilaahayna uu ku baryo diin ahaan baana loo difaacayaa intaasaynu ku dayn doonaa wallahu aclam axkum billahi towfiiq asalaamu aleykum raxmatullah intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online